إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu rabadaan mubaarak dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad boqol askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo shalay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa weerar afka ah ku qaaday agaasimaha sirdoonka dowladda federaalka haweenka muslimaadka ah ee ku nool degmada kurtunwaarey ee walaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa agabyo kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta dowladda federaalka ayaa bilowday inay habaartanto kadib markii ay ku jabtay dagaalada ka socda gobolka shabeellada dhexe dowro diini ah iyo kulan isbarbar socday ayaa loo qabtay nabadoonnada iyo waxgaradka beesha mirifle ee degta walaayada islaamiga shabeellada hoose in ka badan soddon qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil baabuur oo ka dhacay dalka bolifiya warkaas sidoo kale waxaad ku maqli doontaan xalqada taxanaata amulaad ee suuradaha anuur iyo alxujuraad oo u jeedinayo sheekh khaalid baaddarfi
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن كسور هذا وركي أرمسرا ku dhowaad boqol askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo lafajabis ah oo khasaare lagu gaarsiiyay ciidamada dowladda federaalk oo maalintii shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya dagaaladan ayaa xoogooda ka kala dhacay deegaanada ceel cali axmed iyo boos hareeri oo dhammaantooda ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe boos hareeri ciidamada mujaahidiinta ayaa maalintii shalay dagaal xoogan kula wareegay deegaankaas intiina la jaan qaadaysay wararkii warbaahinta ka baxayna ay nala socdeen haddaan ku hormarno deegaanka boos hareeri oo kaabiya ku haya degmada aadan yabaal ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidamad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii dagaal xoogan looga saaray askarta dowladda federaalka waxaana deegaanka ku sugnaa askar la isku soo ururiyey kuwaasoo khasaare xoogan la gaarsiiyey sida ay wararku sheegayaan dhimashada ciidamada dowladda federaalk ayaa gaartay labaatan askari iyo dhaawaca saddex iyo labaatan kale maalintii shalay iyo isla gobolka shabeellaha dhexe dagaalo xoogan oo dhowr jeer lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay duleedka deegaanka ceelaali axmed ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyadoona militariga al-shabaab ay u babaacdhigeen gulufka colaadeed oo ay soo qaadeen askarta dowladda federaalka waxaana la gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed inta ilaayo haatan la xaqiijiyeyna soo gaartay dhimashada ayaa gaartay siddeed iyo toban askari waxaana ku dhaawacmay lix iyo soddon kale kuwaasoo dhaawacyo kala duwan soo gaaray mujaahidiinta ayaa waxay gacanta ku dhigeen intii ay dagaalada socdeen hal maxbuus khanaa'imka ay soo furteen waa toddoba qori ee k forty seven ah iyo hal bkem ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalama wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa waayihii dambe waxay dhigeen wacdaro weyn oo ay ku kala irdhooween ciidamada kala duwan ee uu xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka uu kusoo daabulay furimaha hore ee dagaalka ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaana halkaasi kasoo gaaray khasaarooyin tirabeel ah oo aan xaddi lahayn ciidamada mujaahidiinta ayaa dib usoo galay gacantooda deegaano aad u fara badan kuwaasoo kolkii hore ay uga baxeen taatiko dagaal balse askarta dowladda federaalk oo khibrad ciidan oo ku filan aan lahayn siday marar badan sheegeen saraakiil kala duwan ayaa ku degmay dhagartaas sida muuqata iyadoona ay ku habsadeen waxyaabo aysan marnaba u diyaarsanayn kadib markii dagaalyahanada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab dharaar cad xoog kula wareegeen deegaanadii ay soo gaareen qaar kalena inta aysan xabadda mujaahidiinta ka dulshanqarin oo aan fooda la isku darin ay ka carreen gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa ilaayo haatan laga soo sheegayaa baqdin iyo qoobgariir xogan taas oo ay samaynayaan ciidamada dowladda federaalka waxayna dhammaantooda yihiin askarta ku sugan gobolka kuwa kebliyurar ah oo mar weliba filanaya inay soo weeraraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay soo jiraan difaacyada ay ku jiraan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa weerar afka ku qaaday agaasimaha sirdoonka dowladda federaalka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdalla mukhtaar xildhibaan ilyaas oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa weerar afka ah ku qaaday cabdulaahi sambaluul sheeh oo ah taliyaha sirdoonka dowladda federaalka xildhibaankan ayaa sheegay in hay-adda sirdoonka dowladda federaalka ay gabtay howshii ay lahayd taliyaheedana uu xilligan wareegayo duurka isagoo baadiyeysan sida uu hadalka u dhigay xildhibaankan arrinta celcelinta xildhibaanada waxaa inta badan sameeya hay-adda nabad sugidda in hadda la leeyahay canshuurtii bakaaraha in la qaaday ka shaqaynaysaa in taliyaheedii oo duurka isagoo u dheer wareegayo war dalkan wixii u taray lama ah hoggaankeedana waa kharribeysaa hay-adda nabad sugiddana waaba baadiyeysantaaba hadda midka ma aha inaan maagaayo laakiin hay-adda nabad sugidda taliyaheedu sida uu ku wado horta si saxma iyo sida uu u maamulaayo waxaa og tihiin dalkan markuu twenty seventeen joogay oo dowladdii hore ninka magaaladan shutdownka ka xidhigay oo dhagaxda ku xiray ee magaaladan demiya isagoo ahaa qoladii hore markay ku rafaadeen waa iska eriyeen haddeertaanna shiddo kale uu dalkan inuu shutdown uga dhigo oo ku xiro wadaa macnihi isagaana u baahan in laga qabto xildhibaanada waxa celinaana waa isaga xasan sheekh waxaan leeyahay ninkaa iska badbaadi yousan ku qarrimin mar kale waxaa marar badan dhacday in sidan oo kale xubnaha ka wada tirsan dowladda federaalka uu hogaamiyo ninka lagu magacaabo xasan sheekh uu midba midka kale ee dusha kaga tuuro dadka aqoon-yahanada ah ee u dhundaleela arrimaha soomaaliya ayaa sheegaya in dowladda federaalka ay kaalmaha hore kaga jirto musuqa iyo wax isdowmarinta haweenka muslimaadka ah ee ku nool degmada kurtawaarey ee walaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa agabyo kala duwan ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed muudey axmed abumuslim dumarkan ayaa wareejiyey hadiyado dhowr qayb isugu jira waxaana ka mid ah soddon iyo kow loor oo buskud ah labaatan kartoon oo timir ah laba boqol iyo siddeed xabo oo caagad aha biyaha lagu shubto afartan go-oyaal ah shan kiish oo raashiin ah oo isugu jira sonkor iyo bur waxay kaloo ay bixiyeen koobabka shaha lagu cabo haweenka degmada kurtuwaarey ayaa ka waramay waxyaabaha ay bixiyeen waa dhownahay waxaana hadaana abdaa ku nool degmada kurtuwaarey waxaan bixin oo mujaahidiinta aan ku tadhalnay alaab iskugu jirta buskud oo ka kooban soddon iyo kow loor caagado laba boqol iyo sideed xabo timir ayadana ka kooban labaatan kartoon oo timir ah waxaa kaloo ku jira agab koobab iyo maxaa la dhahaye go-yaalo tiradooda ay gaaraysa afartan go cimaamado raashin ilaa iyo shan loor oon ugu deeqnay wiilasha mujaahidiinta ee burays kor iskugu jiraan intaas ayaan ku saaciidayna wiilasha mujaahidiinta shucuurteena aad ayaa u muujinaynaa farxadeena waa boqolkiiba boqol maadaama wiilasha walaalehen aana garab taagannahay iyo hool maxaa adabyadana bixino caadado laba boqol iyo sideed xaba labaatan xabo oo timire kartoon soddon iyo kow loor oo buskid ah cimaamado koowad go-oyo afartan xaba bur iyo sokor marka mar walba inaan mujaahidiinta garab istaagno intaa maku eko mar walbana inaa oranahano maxay hayata garab taagaan maanta keliya maahan mar walba waa garab taagana wiilasha walaalehena mujaahidiinta garab inaan siino maxay hayata waxaan leenahay gaaladan ilaahi subxaana watacaala ha jebiyo ilaahi subxaana watacaala burbur xoogin dhanka kale qaar ka mid ah nabadoonada ayaa bogaadiyey haweenka hadiyadaha guddoonsiiyey mujaahidiinta jiida hore ku sugan gabdhahaas waanu mahadcelinayn insha allahu ilaahay idankiis waxay filinaya allaha siiya meeshii ka bixiyeen bedelkooda allah soo geliya camalka ay qabteenna ilaahay ha wuu qab waa ugu duceeyni waa ugu ammaan yihiin insha allahu degmada ammaan usoo jiideen shacabka ammaan usoo jiideen walaayada ammaan usoo jiideen insha allahu martadiina naftan diiwaana martida la jecel allah ka dhigo ilaahay idankiis ilaah baan annagana ku baryaynaa odayaalkoodii aan nahay insha allahu qeybliba waxay ka qaateen wacyiga jiray hadda ilaahay waa kuu ruhaya dadka suufka hore jooga oo gaalada la dagaalamaya insha allahu ay u kaalmeeyaan ilaahay yowmalqiyaama ibana miisaankooda aan qarala haweenka degmada kurtuwaarey ma aha markii ugu horreysay ee agabyo ay ku wareejiso mujaahidiinta sufuufta hore kaga jira ka hortaga cadowga kusoo duulay wilaayaadka dalkeena dowladda federaalka ayaa bilowday inay habaartanto kadib markii ay ku jabtay dagaalada ka socda gobolka shabeellada dhexe faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim waxaa issuutaraya madaxda iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka ee qayladhaanta ka muujinaya weerarada cusub ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka wadaan qeybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe yuusuf dabageed oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka labaxi hirshabeelle oo la hadlayay ciidamo ay dagaal gelinayeen ayaa waxa uu quus ka muujiyey dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada ayuu sheegay inay yihiin labadooda lugood iyo qalbigooda isagoona habaartamay ilow xabaddiinna ka dhig nugleer ka dhig ilow xabaddoodna biyo ka dhig ilow xabaddiinna nugleer ka dhig ilow xabaddiinna nugleer ka dhig xabaddoodana biyo ka dhig waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa idin garab taaganahay waxaad qabtiinaan idila qabaynaa dhibaatadaan idila qaybsanaynaa waa idin jecelnahay waxaad tihiin waxaad tihiin labadayna lugood iyo qalbigaynaad tihiin si kastay ahaataba waxaa maalmihii ugu dambeeyey aada u soo badanayay madaxda iyo xubnaha kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka oo ka calaacalaya warbaahinta kuwaasoo qoobgariir iyo naxtin ka qaday weerarada isdabajooga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fulinayso gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe halkaas oo ay xarakadu kula wareegtay deegaano fara badan kadib markii ay ka faramaruujisay ciidanka dowladda federaalka dowra diini ah iyo kulan isbarbar socday ayaa loo qabtay nabadoonnada ah iyo waxgaradka ah beesha mirifle ee degta walaayada islaamiga shabeellada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye kulan iyo dowra diini ah uu soconayay muddo isbuuca ayaa loo qabtay beesha mirifle dowradan ayaa waxaa lagu qabtay degmada kurtunwaare ee gobolka shabeellaha hoose dadka ka faa'iidaystay ayaa tiradoodu waxay ahayd toddobaatan iyo afar qof oo nabadoonnada iyo waxgaradka beesha mirifle ah intii ay dowradu socotay ayay ku qaateen duruus kala duwan iyagoona si diiran u soo lobeeyey waa kuwa nabadoonnadii iyo waxgaradkii ka faa'iidaystay oo ka warbixinaya kulanka iyo dowrada muddada ay u socotay iyo waxay ku qaateen iyo sababta loogu qabtay oo dowradaas oo la araw dowra sacad ibnu ubaada dowrada magaasha la araw ee mayba fadaanee kutubkan addalaa'il fii xukmi muwaalaatu ahlulishraaq owan cajaa'ib geli zamanka oo hadilrooga waaqac hadilroogana sheegaw kutubkaas oo ee gaalada hadafka iyo lata in diinta tiidana baabi'iyan oo ku weelano diinta islaamka dhuulka ka daraano diinkii gaalkana koran qaadan fadooyan oo masaajidintana kaniisad ku weelano kutubka dhuulka ka daran hadafsho gaalada saase iyanana fahansi anta addinyila noolaba janno la galay adana hoba dhamata naar galaas meelaha ka dheeraa waa lahaan kii ka jara ka jira bak haka kii ka jira hakaba waa lahaa kii ingalnaana anta toogato ingaloya lahaa odayaasha afar jaablaga ee ushay ingalgaali araw warkooyina miyaw anta janno yaal islaanta madi suuga iyo bata naasoo jeebarkoo kafeediyiin ah adeegadaasi geega ugu fulantaha adeegadaasi ada ilaahay amar jee jira jilibka madi unfahoos gundugu gunduna booda feedani suuga saasa ka maraani haarangu alaari awru walaagu nabaga sida sifadiis hayti siiradiis sida hayti yalla ka ari ay ka jiididaasay horta jira madi asangar guurta oo ilaaha maadle gaalaba ay galoo leeya hooba hiraabta dadkiyaata inta lakala boodi hamara ka aruuriya usun diyaari kore hamara wala ambe gaaladan seede kaba maysin sheegay una doogun siin balaawniw jahaadka ani una ilaahay mahadle ana sadi inka jirta koo boon dheeri ka shahiidi lamana tamagoñi allahu akbar wala sheeganan edoogan kaseenan ay nagna ballan qaadni qaadnan hunagdo ma ilaahay tuse lang musunga didhamada may laka tukade lang laka tukadaw salaan dab laka tukada hamarni hamarteenas ya landhamadi walka tukadeen ley ku salaan dab laka tukadaw ha manajambay waha askari dhamaday walka tukaday jinaasidiisu untaaridaasa marn maysin sheegana ilaahana waafajay dawladda siyaadbar walyana dan haqaada lan wadanku iidan hanti yahay oo qobday dadka her weli diireen heesaha qaar madi haqaadayaan ini iso war kastars kudhaaf walaashiyeel waa heestas wali hayto heesta geeka walila haay heestas taan iri taa tiri ma iskaga tagnaa tuu yiri siyaad ma iskugu tagnaa macnaha tan eri iti ada teri isku dhaafnen isku tabnen tisiyaad eriyana aan iska seenin macnaha wadanka hirida argayteeda un may noofada markuum kaa tiri taan iri ma iskaga tagnaa tuu yiri allah ma iskugu tagnaa ma iskugu tagnaa jawaab ayna ka rabaa taan iri itaa tiri ma iskaga tagnaa tuu yiri allah ma iskugu tagnaa insha allahu tacaala allah inaan dagaalamnuu na faray inaan kitaabkiisa kor u qaadnuu na faray waxaana laga rabaa had iyo habeen inaan u taagna kulankan iyo dowradan beesha mirifle loo soo gebagabeeyey ayaa waxaa ka horeeyey kuwo kale waxayna noqonaysaa beeshii afaraad oo nasiib u yeelatay dowraadka loo qabanayo qabaa'ilka dega gobolka shabeellaha hoose waxaa ka sii horeeyey qabaa'ilo kale sida beesha garre oo lagu qabtay degmada kurtuwaarey iyo beesha tuni oo loogu qabtay deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada taxaanaha ta'amulaad ee suuradaha annuur iyo alxujuraad oo u jeedinayo asheekh khaalid baadarfi waxaana tarjamada daruustan halkan ka soo jeedinaya maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا الدرس الأول من دروس تأملاتنا kani waa dersiga koowaad ee qaybta ka ah duruusta ta'amulaadka aan ku samaynayno suuradaha annuur iyo alxujuraad waxaan ku bilaabaynaa hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم كل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وما نريد أن نتأمل فيه في هذه الآية qaybta aan doonayna inaan aad u dhuuxno waa qaybta ah laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum aayaddan waxay ku soo degtay dhacdadii been abuurka ahayd ee dhacday wakhtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam xilligaasoo ay munaafiqiintu dureen cirdiga nebiga oo ay wax ka sheegeen ummulmu'miniin caaisha radiallaahu canha iyo saxaabiga jaliilka ah ee safwaan binulmucadil radiallaahu canhu waxyiga ayaa go'ay muddo hal bil ah oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam kuma soo degin wax waxyi ah oo la xidhiidha dhacdadaas madiina ayaa gilgilatay gilgilasho aan horay u soo marin mujrimiintii munaafiqiinta ahaana waxa ay dhex dabaasheen cirdiga nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo gabadhii uu dhalay abibakar sidiiq radiallaahu canhu xaaladduna aad bay u adkaatay heer xitaa mu'miniintii saadiqiinta ahaa uu hadal ka tegey sidaasoo ay tahayna allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum abuubakar ibnuulcarabi raximahullah wuxuu leeyahay xaqiiqada shartu waa wixii dhibkooda ka bata waxtarkooda kheyr aan wax shar ah wadaninna waa jannada shar aan wax kheyr ah wadaninna waa jahannama sidaasi darteed imtixaanka ku habsaday owliyada alle waa kheyr maxaa yeelay dhibaatadiisa oo ah xanuunka lagu dareemayo adduunyada waa mid yar halka khayrkiisa oo ah ajirkana uu yahay mid weyn maalinta qiyaamaha alqashiibi raximahullah wuxuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala wuxuu caddeeyey inaannu qofna ka badbaadaynin mixnada iyo imtixaanka imtixaanka tiirarkiisa ugu xooggan burhaantiisa ugu weyn iyo bayaankiisa ugu cad waa sida uu nebiga sala allahu calayhi wasalam ku tilmaamay oo ah ninka waxaa la imtixaanayaa hadba inta uu iimaankiisu la egyahay wuxuu kaloo yidhi nebiga dadka ugu imtixaanka adag waa ambiyada kadibna waa hadba sida loogu xigo marka walaalayaal waxa ku dhacay mu'miniinta iyo ibtilaa weliba oo ku dhaca waa un khayr taasina waxaa helaya oo keliya qofka mu'minka ee saalixa ah sidaba uu nebiga sala allahu calayhi wasalam tilmaamay markii uu yidhi waxaa la yaab leh arrinka mu'minka dhammaantiisa waa mid khayr ah haddii uu helo wax uu ku farxo wuu ka mahadiyaa waana u khayr haddii ay ku dhacdo dhibaatadana waa uu ku sabraa waana u khayr arrinkaasina qof aan mu'min ahayn ma helo waa mu'minka oo keliya qofka imtixaanka iyo sharta daahir ahaan u muuqata uu khayr u noqonayo wayna dhacdaa in alle uuna imtixaamo oo ay khayr inoo noqoto bal waxaa dhacda in alle uuna saaro waajibaad adag oo uu qofku u malaynaya inay shar tahay laakiin waajibaadkaasi waxaa ku jira khayr weyn oo ay helayaan muslimiinta iyo mu'miniinta waxaana ka mid a waajibaadkaas hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون القتال في سبيل الله الجهاد في سبيل الله dagaalka waddada allah iyo jihaadka dadka badankood ee aan fahamsanayn xaqiiqadiisa waxay u malaynayaan inuu yahay shar iyo waxa ay naftu dhibsato mana oga in jihaadka iyo dagaalka ay nolol u tahay diintan iyo ummaddan adduun iyo aakhiraba allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ففي الجهاد حياة كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله jihaadku waa nolol sidaba uu yidhi ibnulqayim aljawsiya raximahullah jihaadku wuxuu nolol u yahay ummaddan oo waxay ka guulaysanaysaa cadowgeeda khabrigana waxa uu ugu yahay nolol oo waxay ahaanayaan kuwo nool oo uu alla arsaaqo aakhirana waa u nolol oo waxay gelayaan naciim lagu nagaado oo jannada ah allah idankii marka jihaadka marnaba shar ma noqdo oo waa khayr imtixaanka iyo fidnada haleesho muslimiinta marnaba shar oo keliya ma noqdaan waajibka saaran qofka muslimkana waa inuu iltisaamo sharciga oo uu fartoomaa wuxuu alle faray kana reebtoomaa wixii ay alle iyo rasuulka sala allahu calayhi wasallam ka reebeen dadka oo dhammina waa inay ogaadaan in sabarka uu qofka mu'minka ah ku sabrayo wixii dhibaato ah ee soo gaara uu xiriir la leeyahay caqiidada iimaanka qadarka khayrkiisa iyo shartiisa oo dhammaanteenna waxaan ognahay in qadarka shartiisa iyo khayrkiisa oo la rumeeyo inuu ka mid yahay arkaanta iimaanka dadkuna arrintaasi mansilo kala duwan ayay ka joogaan oo waxaa ka mid ah qof isdhiibaya oo raalli ku noqonaya wax weliba oo ku dhaca kaasina waa qofka iimaanka xooggan leh waxaa sidoo kale ka mid ah qof sidaasi ka hooseeya oo mar kasta uu iimaanku daciifo waxaa daciifaya iimaanka qadarka sidoo kale waa inaan ogaana in imtixaanka ku dhaca qofka muslimka ah ay ku jirto fawaa'id ay ka mid tahay in la kala garto qofka iimaanka uu dhab ka yahay iyo kan beenaalaha ah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ففي البلاء تمييز ما بين الصادق والكاذب ibtilaa'aadka waxaa lagu kala soocaa qofka runta sheegaya iyo kan beenaalaha ah waxaa kaloo lagu kala gartaa mu'minka iyo munaafaqa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وأيضا من الفوائد waxaa sidoo kale fawaa'idda ibtilaa'aadka ka mid ah in lasoo muujiyo fiqiga ay leeyihiin addoommaha allaah ee saalixiinta ah tusaalayaasha arrinkaasi loo soo qaadan karana waxaa ka mid ah in markii uu geeriyooday nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam carabna ridowday dhulgariir aan horay loo aragna uu dhacay waxaa fitnadaasi si adag u hor istaagay abuubakar radiallaahu canhu fadligiisana waxa uu ka soo muuqday sida uu u hor istaagay fitnadaas oo uu ugu aasay halkii ay ka soo bilaabatay khilaafadii abuubakar sidiiq radiallaahu canhu waxay ahayd laba sano oo keliya wuxuuna sameeyey waxaanay samaynin dad wakhti intaasi ka badan helay waxa uu la dagaalamay murtadiinta markii uu fitnadaasi soo afjarayna waxaa bilowday futuuxaadka islaamkana wuxuu u taagay tiir ay dadkii ka dambeeyey kasii ambaqaadeen tusaalayaasha waxaa sidoo kale ka mid ah alimaam axmed radiallaahu canhu iyo kaalintii uu ka qaatay fitnadii khalqul qur'aan allaha u naxariistee hana ka raalli noqdee waxa uu hor istaagay fitnadaas ilaa ay faydantay islaamkuna baaqi noqday qur-aankuna ku baaqi noqday sidii uu ugu soo degay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam heer ay culimmadu yidhaahdeen laba mowqif haddii aanay jiri lahayn wuxuu islaamkuna soo gaari lahaa isagoo aan dhammaystirnayn waa mowqifkii uu ka qaatay abuubakar sidiiq radiallaahu canhu dagaaladii murtadiinta iyo mowqifkii uu qaatay alimaam axmed markii ay dhacday fitnadii khalqul qur'aan sidoo kale waxaa gadaashooda yimid shaykhul islaam ibnu teymiyah raximahullaah kaasoo hor istaagay fitnadii tataarkac iyo tabdiilkii ay ku sameeyeen sharciga alle tusaalayaasha la xidhiidha dadka uu alle sharfay fadligoodana uu bannaanka soo dhigayna waa ay ka badan yihiin intaan sidoo kale fawaa'idda ay ibtilaa'aadku leeyihiin waxaa ka mid ah in alle uu fadeexaynayo dadka ahlunifaaqa iyo fasaadka ah shartooda fasaadkooda iyo dhibaatadoodana uu caddaynayo oo dhacdadii been abuurashada waxa uu alle bannaanka soo dhigay fadliga ay leeyihiin dadka saalixiinta ah waxa uuna caddeeyey falalka guracan ee mujrimiinta kuwaasoo liidnaanta iyo dhaqanxumada ka gaaray inay wax ka sheegaan gurigii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo abuubakar sidiiq radiallaahu canhu waxaa sidoo kale fawaa'idda ka mid ah inuu alle kala soocay culimmada rabbaaniyiinta ah iyo culimmada xunxun ee raaca hawadooda marka kuwani waa fawaa'id waaweyn dabcanna mala soo wada koobi karo fawaa'idda ee waxaan sheegnay qaar ka mida fawaa'idda haddiise qofku aad ugu fakaro fawaa'idda laga helayo fitan weliba iyo imtixaan kasta oo ku dhaca ummaddan wuxuu helayaa fawaa'id badan oo ay maslaxad iyo khayr ugu jirto dadka muslimiinta ah allah waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo waxa uu raalli ka yahay oo uu jecel yahay arrimaheennana uu fududeeyo oo uu nagu daro kuwa raalliga ku ah qadaha allaah iyo qadarkiisa xaalad weliba ييسر أمرنا وأن يجعلنا ممن يرضون بقضاء الله وقدره على كل حال وآخر دعوانا أن الحمد لله رب
تأملا تأملا في سورتي النور والحجرات
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan shil baabuur oo ka dhacay dalka bolofia ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca in ka badan soddon ruux oo rakaab ah iyadoo muddooyinkii dambe ay dalkaas ku soo badanayaan shilalka nuucan oo kale ah ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa ku dhintay halka sagaal iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo rakaab ahaa kuwaas oo marayay waddada isku xirta magaalooyinka ururo iyo sidoo kale botosi oo ka wada tirsan dalka bolofia shilkan ayaana dhacay maalintii shalay tirada dhimashada shilalka waddooyinka ee dalka bolofia ayaa kor u kacday muddooyinkii ugu dambeeyey iyadoona wadarta guud ee dadka sanadkan ku dhintay shilalka baabuurta ay gaarayaan boqol iyo labaatan ruux sida lagu sheegay xog rasmi ah oo ka soo baxay booliiska dalkaas warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga waanaga intaa